calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada xasuus qor dhakhtarikood aydiin qorto idin diyaariso doctor hibaaq buubaal suuqa u dhow dhakhtarkayga aan ka shaqeeyo aan subax kasta arki jiray wejigeeda wuxuu noqday weji aan barto aan maalin kasta arko iyadii dalladeeda bunniga ee jeexjeexan ay toltoshay iyo socodkeeda faastka ah iyadoo haddana da-deedu ay aada u weyntay iyo laynanka coodhcoodhka ka buuxa wejigeeda iyo gabowgeeda da-deeda muujinaya maalintii taariikhdu ahayd kii bishii saddexaad ayay kilinika igu timi iligba aad u xanuunayay waxay igu tiri dawooyin io qor lacagta iliga lagu samaynayo ma awoodi karo waxaan ku idhi subax kasta waxaan ku arkaa adigoo shaqadaada ku socda adigoo laba neef jiidaya labada neefaad jiidaysid meed iibisaa mise waad qashaa waxay gu tiri subax kasta suuqa weyn baan tagaa laba neef baan soo iibsadaa artani sayladan imaadaasan uga iibiyo dumarka hilibka qala markaas waan qalaa waxa kasoo baxana waan qaataa waxaan ku yidhi haddaba waxaa ku ogeysiinaya subax kasta markaad la kalahaysid labada neef inaad helaysid qofkaa iibsanaya waxay tidhi subax kasta waan la kalahaa waanan iibiyaa waxaan lasoo noqdaa lacag gaadaysa shan doolar baaqigana laba neefoo cusub baan kusoo iibsadaa waxay igu tidhi hadhowtana inantaydaay maad ilowday ilaahay alwakiil xasbi allah wanicma alwakiil ilaahay baan isu dhiibay weligaa ma ka fakartay macnaha magaca ilaahay alwakiil iyo inaad isu dhiibtid inaad ilaahay runta aad ku tawakashid adigoo wadnahaagu hubo oo maskaxdaaduna hubto inaanu kuluminaynin inuu kula socdo inuu kaa tegayn inaanu cidlo kaaga tegayn inaad guulaysanaysid inuu ka arsuqayo inuu ka ilaalinayo inuu kaa farxinayo ma xasuusatay magaciisa alwakiil maalintii lagu dulmay aad xafiiskaaga ka baxday adigoo murugaysan laakiin in yar kabacdi ilaahay xaqaagii uu kuu soo celiyey ma xasuusatay maalintii duruuftu adkaatay ay kugu adkaatay inaad nolol maalmeedka carruurtaada aad u heshid iyo baahidooda laakiin farajkii uu degdegu inuu xaalkaagu isbedelay ma xasuusatay magaciisa alwakiil maalintaad xanuunsanaysad sariirta jiiftay aad cidlo badan dareemaysay oo aad keliga ahayd oo lacagtii dhakhtarkuna uu kugu batay laakiin alwakiil uu ku arkayey uu ku arxamay wahardana aad dibdam aad bogsatay aad soo noqotay noloshaada caadiga aad ku soo noqotay ma xasuusatay magaciisa alwakiil maalinta ilmaadaradaadu ku khiyaameeyana dhulkaaga ay kaa qaadeen aad soo celin kar weyda xaqaaga laakiin alwakiil muu ilaawin dhibta ku gaadhay oo dhowr sannadood kabacdi waaga xaqaagii uu kuu soo celiyey maalinta adigana hablaayay maalintuu ninkaaga ku faray adigiyo afar caruuraad aragtay adigoo cidlo taagan oo cid ku masruuftana aanad haysan shaqana aanad haysan aqoon aad ku shaqo tagteen aanad haysan laakiin uu ku arkayey oo hadhowtan uu farajka kuu faray aad shaqo wacan aad hay-ad ka heshay noloshaadana isbedeshay sheekadana maanta waxaan ka hadlaynaa sheeko dhacday saddex kunoo sannadood ka hor waxaanay muujinaysaa macnaha magaciisa alwakiil waxaan ka hadlaynaa nebi muuse hooyadii nebi muuse hooyadii oo la odhan jiray yukabed ayaan ka hadlaynaa sheeko yaro cajiiba oo soo martay gabadhaas horta haddaan ka hadalno bani israa'iil berigii hore intaanu nebi muuse aanu dhalan oo isagoo ka dhashay bani israa'iil ayaa bani israa'iil waxay ku noolaayeen buulal yaryar oo u dhow webiga aniil dalka masar fircoon baa araggooda dili jiray dumarkoodana wuu xumayn jiray dulmi badan bay ku noolaayeen tacliimtu ka mamnuucay dulli bay ku noolaayeen wuu isticmaadi jiray wuu isticmaarsan jiray maalin baa fircoon isagoo hurda ayuu habeenkii wuxuu koriyooday dab imanaya oo kasoo baxaya guryaha bani israa'iil oo kusoo socda qasarkiisa hortana qasarkiisa uu gubto oo dabkaas uu cunay hadhowtan wuxuu u yeedhay faaliyaashiisa u shaqeeya wuxuu kuuri ii micno yaryadan faaliyaashiisa waxay ku idhaaheen ilmo yarba ka dhalanaya bani israa'iil markuu ka dhashana mulkigaaga iyo xukmigaaga ayuu burburinayaa uu kaa qaadaya fircoon baa aad buu xanaaqay order ama amar buu soo dejiyay in ilmo kasto inan u dhasha oo bani israa'iil u dhasha ina la dilo oo lagu tuuro webiga aniil sanadna inamada wuu dili jiray sanadna wuu deyni jiray wuxuu sameeyey basaasyaal bani israa'iil laftooda ayaa qaar buu lacag siin jiro basaasi noqdo oo basaasi jiray dumarkooda dumar masaariya ayuu lacag siin jiray oo si kadisa guryaha kale ee bani israa'iil u qaraaci jiray oo gabarh kasta caloosheeda baari jiro eegi jireen uur leedahay basaasiintuna shaqa iyo shaqo fiican bay wadeen si adag bay u shaqaynayeen si ay u helaan dumarka uur kale oo iyadan hadhowtana marka la helo gabadh uur leh gurigeeda calaamad baa lagu dhigi jiro waxaa la sugi jiray goortay foosheedu imanayso maalinta ilmaha yar sidaa umusho ayaa dumarkan masaarida intuu imaadanba ilmaha yar ka qaadaan hadduu inan yahay waa loo daaya hadduu inan yahayna inta askarta loo dhibay askartu intay qowracaan ay hodhutana meydkiisa ku tuuraan webiga sidaas u waday waxaa ku dhintay toban kun oo ilmo oo inana ayaa ku dhintay dariiqadaas berigaasba muusa hooyadii ayaa uur bay qaaday laakiin waxay kula heshiisay gabadha jaarka ee gurigooda agdeganeed ay ku heshiiyeen inay maalin kasta markay raggu imaadeen dumarka nasaaridu ay imaadaan ama basaasintu ay imaadaan in iyadu guriga isbedelaan oo guriga ay timaado yukabid muuse hooyadii ay gurigeeda ay timaado oo caloosheeda iyada la baaro iyaduna ay isqariso inanteedana waxay kula heshiisay inay maalin kasta ay xaafadaha ay wareegto ay diyaar ahaato oo markay askarta aragto xaafadaha ama guryaha u dhow qaraaca inay soo carato hooyadeed usoo sheegto siday ay iyadu isu qariso gabadha jaarkuna meesheeda ay timaado sidaas bay ku wadeen ilaa inta goolta fooshi ay timi iyadoo rajaynayso ilaahay ka baraysay in inan ay soo baxdo laakiin nasiib daradeeda wuxuu soo baxay ilmi inan buu soo baxay wuu isku ayday waxay ka baqday inaa sidii tobankii kuna caruure la dilay inuu nasiib isagana la dilo laakiin wax quri kaga duwanayd yukaabid dumarkii kale ee caruurahoodii la dilay waxa quri kaga duwanayd waxa weeyaan iimaan weyn oo ilaahay ay ku qabtay iyo kalsooni fara badan ilaahay ay ku qabtay oo ilaahay ay isu dhiibtay isaga ay tala saaratay oo ilaahay ay ku tawakashay waxaa jira haddaad garanaysaan waxay nebiyada iyo rusulka usoo dega oo ilaahay usoo dejiyo malaa'igta oo hartan waxigaas ay usoo dejiyaan nebiyada iyo rusulka iyo waxaa jira dareen kalo ilaahay dadka wacan ama mu'miniinta wadnahooda uu ku tuuro taas uu ku dhiirinayo inay ficil khayr ama wax khayro wanaag ku jira inay sameeyaan ama waxyaabo xum ays lahayn sameeye ilaahay uu kaga bajinay uu ku leeyahy ka joojiya waxaas ama ka jooga waxaa ha sameynina dareenka ugu horeeya ee marka istiraahid wax qabo wadnahaaga lagu tuuro oo waxaas kugula sameey ama ka joog waxweyaan dareenka ugu horeeya ama waxa runta ay tahay inaad daba socotid oo aad maqashid because dareenka ugu horeeya waxaan dareenka ilaahay kuu soo dejinayo uu kugu dhiirinayo wanaagga ama kaa bajinayo xumaanta ama kaa joojinayo xumaanta inaad samaysid ilaahay qur-aankiisa suurat alqasas uu ka shekeynayay umu muusa wuxuu idhi wa awxayna ilaa umu muusa an ardacii faida khufta calayhi faalqihi fi lyam ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلهي با درينكاس كسو دجي fiilinkaasa maskaxdeedii iyo niyaddeediiba qabsaday intay tagtay ayay keentay caws markaas inta tushay waxay ka samaysay sallad yar sallad yareed inta inankeeda ay soo qabsatay ayay naaska shaqsiisay xikmadu ilaahayna qur-aanka uu kuurin naaska ilmaha yara siiso macaanaheeda ay siiso waxa weeyaan siduu hadhowta markuu ka tago dhadhanka caanaha hooyadii u xasuusto hooyadii ugu soo noqdo markaas hadhowtana intay salladii ay ku riday ayay istiribada ku tuur meel kale u dhaqaaqday wax kale samaysa may jirin waxay ama ilmaha inaa haysato laga qaado la dilo ama dareenkan kusoo degay fiilinkan kusoo degay ilaahay kusoo dejiyo kuur ilmaha yar biyaha ka tuur inay maqasho dareenkaas oo ilaahay ku tabakasho oo biyaha ay ku tuurta ilmaha yar laba xaloo kale xal kale xal saddexaad muu jirin laakiin marka isri ku tuur ay haddana ay baqday ay tiri armuu ka dhacaa sallada oo ubadda ku dhaca uu kalluunku cunaa bili biyuhu ay kacano ay sallada ay rogaano oo biyuhu ay liqaan bilu cadceedii kuleylka cadceedu ilmaha yar ay dilaan ama gaajo u dhintaa markaasay baqday ay ku ridi kari weyday biyihii laakiin markuu askartii guryihii u dhow qaraacayo oo askartii usoo dhawaadeen gurigeeda oo in yara u hadhsin inay gurigeeda ay qaraacaan oo ay arkaan inankeeda ay haysato ayaa ilaahay waxii labaadu usoo dejiyay dareen kale iyo fiilin kale maskaxdeeda wadnaheeda kusoo dejiyey qur-aanku ilaahay uu sheegayo fiilinkaas uu kusoo dejiyey wadnaheeda uu iri in aqdifiihi fi taabuut faaqdifiihi fi lyam falyulqihi lyamu fi saaxil way isdhiibtay markaas ilaahay bay ku tawakashay ilmo yara bay ku riday salladii badday ku tuurtay inanteeda ku siri orodoo ag soco oo eeg xalka ku dhammaanayo salladii yar ilmaha yara sida siday u baqaysaa iyadoo ilaahay ugu ballan qaaday inaanay baqin ama inaanay murugoonin uu ilaahay ugu ballan qaaday inuu ilmaheeda u soo celinayo taas keligeed maaha iyo inuu nebi ka dhigaayo iyaduna noqonayso hooyada nebiga inantii yareedba waxay aragtay salladii oo soconaysoo biyihii markii ugu dambeysay wuxuu gaadhsiiyey gurigii qasarkii fircoon markuu qasarkii fircoon uu gaadhsiiyey ayaa qasarka fircoon waxaa taagnayd daaqada aasiya aasiya waxay gabadha fircoon weeyaan oo iyadoo caruur aana dhalin oo weligeed aana waxba dhalin ayaa waxay aragtay sallad yar ilmo yar uu ku jiro ilmo yara markii sidaa u aragtay ayay jeclaatay markaasay hadhowtan ay fircoon ku tiri fircoon baa markuu arkay wuxuu waa inaad ilmahan yar aan dilo markaas wuxuu ku tiri may hadilin markaasuu qur-aanku ilaahay ku sheego ay ku tiri laa taqtuluu casaa an yanfacna markaas hadhowtan waxay u bixisay muusi muusi macni waxa weeyaan ilmaha yara biyaha laga soo saaray markaasaa magaciisa uu noqday muuse markuu noqday ayaa hodhowtana oohin buu ku dhiftay ilmi yara markuu ooyey ayaa loo baadhay gabadh naaska shaqsiiso naaska siisa waa loo waayey inantiirada markaa soo gashay qasarkii waxaa ku jiri meydin tusaa ama meydin sheega gabadh caanaheedu aad u wacan yaho oo aan huba ilmaha yaruna caanaheeda ogolaanayo markaasay hooyadeedu keentay fircoon fircoon baa markuu arkay buu ku yidhi maadigu madacaana wacantay balse ilmaha yaran aragne markii saa u siisay ayaa nebi muuse ayaa wuu aamusay oohintii buu aamusay caanaheediina wuu cabay markaase hadhowtan amar ayuu soo saaray fircoon in ilmaha yar ay qaato laba sannadood iyadoo ay koriso mushaharna lagu siiyo caanahana ilmaha yar ay siinayso oo ilmaha yarna al-amiir muuse laga dhigo oo mushahar wacanna intaa lagu siiyo hawsha ay qabanayso qur-aanka ilaahay wuxuu idhi faradadnaahu ilaa ummihi kay taqara caynuha walaa taxzan walitaclam ana wacda allahi xaqun walaakina akthara annaasi laa yaclamuun inahu huwa alwakiil waataa cajaa'ibka magaciisa alwakiil inuu ilaahay fircoon ku qasbay fircoonka dilay toban kunoo caruura dilay daraadda ilmaha yar siduu u gaadho oo haddana ilmi yaraayo uu ku riyoonayay inuu helo ama inuu dilo gurigiisi loogu keenay oo lagu qasbay inuu cuntadiisa uu siiyo uu koriyo oo dharkiisa u geliyo oo amiir uu ka dhigo siduu markuu xoog u noqdo wax u barto uu xoogaysto uu noqdo sababta fircoon badda oo ay u liqayso iyo sababta fircoon mulkigiisa u burburaayo sidii uu isaguna toban kunoo caruura ou badda uu ku tuuray iyo siduu muuse hooyadii ugu qasbay ina badda ay ku tuurto isagoo yaroo laa xawla walaa quwata la waa taas magaciisa alwakiil sidan maanta waxa laga ka dambeeya aan u baqaya anigoo og inuu arkaayo oo ila socdo sidan dulmi uga baqayaa sidan qof iga adag oo dulmi aan uga baqaya maanta isagoo barbar taagan oo jooga magaca ilaahay alwakiil subxaanahu calayhi tawakaltu waxasbihi allaahu wanacma alwakiil wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh